barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin bisha julayn waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeena duhurnimana ee barnaamijka dhallinyarada waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya zahre ciilanuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idinku hayna idaacaddeedan dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ardayda imtixaanaadka dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe u fadhiisanaysa gobollada somalilan oo ka warramaya sidii ay u arkaan iyo guddoomiyaha imtixaanka imtixaanaadka somalilan oo isaguna ka hadlaya doorkan sida loo adkeeyey ilaalada imtixaanka
waalidiintana waxaan la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee carruurtu yaanay la imanin wixii layska nixiyey lacagtana soo siiya kaashku soo siiya caddaan qalimaanta u soo badiya haddaad doontaan weysooyin ugu soo shuba liinta iyo shaahaba laakiin moobil waa mamnuuc kaasi wuxuua wasiirka waxbarashada ee somalilan cabdilaahi ibraahim habane oo ka hadlaya imtixaanaadka ka soconaya gobollada iyo degmooyinka somalilan
heesihiina waan idiin haynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay xubintii ciyaaruhu ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaasha shiinaha iyo jabaan ayaa waxa ay telefoon kaga wada xaajoodeen khatarta ka soo fuulle barnaamijka nukleerka ee north korea hadalkacad ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne trump iyo hogaamiyaasha dalalkaasi ay dib u xaqiijiyeen ballanqaadkooda sidii gacanka kuriya uu noqon lahaa goob ka caagan hubka nukleerka ah wadaxaajoodka dhex maray trump iyo shanzo abe ra-isul wasaaraha dalkaasi jaban ayaa waxa ay ka midaysnaayeen sidii loo xoojin lahaa cadaadiska lagu hayo north korea sidii ay uga leexan lahayd tubta khatarta ah ee ay hayso
dowladda maraykanka ayaa axaddii shalayto xayiraaddii ka qaaday shirkadda diyaaradaha itixaad ee dalka imaaraadka xayiraaddii la saaray in dadka soo raacaya ee usoo gudbaya dalkan maraykanka ay la soo raacaan laabtoobyada amaba kombyuutarada gacanta lagu qaato tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanku ay sheegeen in diyaaraddaasi ay hirgelisay tallaabooyin amniga adkaynaya xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii maarj ee sanadkan waxaana la saaray toban garoon oo diyaaradaha bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laabtobyada ay adeegsanayaan ay qaraxyo ku fuliyaan oo ay lasoo raacaan diyaaradahaasi shirkadda diyaarada ee itixaad ayaa toddobaadkiiba samaysa shan iyo afartan duulimaad inta u dhexaysa magaalada abudabey iyo xarumaha dalka maraykanka amaba eerboodyada dalkan maraykanka halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad kala socotaan v o a somaly com waana duhurnimo isniina saddexda bisha julaay labada kun iyo toddobi iyo tobanka somalilan ayaa xabsiga u taxaabtay laba macalin oo lagu eedeeyey in ardayda ay u fududeynayeen eegashada imtixaanka shahaadiga ah ee ka socda guud ahaan gobolada iyo degmooyinka somalilan iyadoo sidoo kalena arday badan laga qaaday moobilada gacanta oo adeegsanayeen islamarkaana imtixaankii laga saaray imtixaankan oo ay ka qaybgelayaan ku dhowaad toddobiyo labaatan kun oo arday ayay sidoo kalena ka mid yihiin ardayda u fadhiisatay sanadkan arday maxaabiis ah oo dembiye lagu xidhay kadibna in loo dhaadhiciyey xabsiyada oo iyagu imtixaankaasi ka qaybgelaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan arrimahaasi nooga diyaariyey
halkudheguna waxaa weeye sanadkan ardayow amba imtixaanka amba moobilka kala dooro kaasi waxau ahaa wasiirka waxbarashada somalilan cabdilaahi ibraahim habane oo ka hadlayay daafurkii bilowga imtixaankan isagoo ardayda kala doolansiiyey imtixaanka iyo telefoonkooda gacanta waxaana imtixaankan oo saaka galay maalintiisii saddexaad oo ka socda guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka somalilan sannadkan wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay si aada u ilaalinayso kala eegashada imtixaanka waxaana lagu qabtay ilaa haatan iyagoo adeegsanaya moobilkooda gacanta in ka badan lixdan arday iyadoo laga qaaday islamarkaana laga saaray imtixaankii ay ku jireen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan axmed abakor maxamed oo v o e la hadlay ayaa ardaydan sheegay in imtixaanka ay ku gelayeen magaalooyinka hargeysa iyo weliba gobolka tugdheer maalintii labaad imtixaanaadka runtii sida goobaha lasoo warinayo waxaa jiray gooba ilaa labaatan iyo moobil oo iskuullada hargeysa gudaheeda laga soo saaray ardaydiina laga saaray imtixaanka gobolka togdheer sidoo kale burco ilaa dhowr iyo afartan moobil oo laga soo saaray sida guddoomiyaha imtixaanaadka loo soo xaqiijiyey marka runtii horta tallaabooyin badan baa la qaaday cid kastoo lagu arkana waa laga qaaday runtii talaabadaas iyadoo wakhtiyadii horeba la ilaalin jiray imtixaanka ayaa haddana agaasima abokor uu sheegay in ilaa haatan si fiican uu hirgelay hannaankan ilaalinta ee ardaydu inaanay kala eeganin imtixaanka isagoo intaasi ku daray inaanay gobollo gaar ah culays saaraynin balse ay si siman u kormeerayaan dhammaan goobaha imtixaanka waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan laba macallin oo lagu eedeeyey inay kala eegashada u fudaydinayeen ardayda kuwaasoo xabsiga loo saxaabay
sida warbixintu nagu soo gaadhay walaal waxaa jiray in laba macalin oo xafiiska imtixaanaadka muraaqibiintiisa iyo howlgadanidiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jebiyeen oo ay arrimo noocaasi ku jireen runtii sida lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bish fududeynayeen markaasi hore kugu sheegay si sharcigan imtixaanka lasoo saaray runtii tilmaamaya arday ahaado macalin ahaado waalid ahaado qof kala ahaado cid kastoo runtii isku dayda inay sharcigan bishka jebiso runtii waxaa qoran in tallaabo adag laga qaado tiibaan runtii lagu qaaday oo dee way xidhan yihiin sida warbixintu markaa ugu soo gaadhay wasiirka waxbarashada somalilan oo isna la hadlayay waalidiinta ayaa hawada u mariyey dardaaran la xidhiidha sidii waalidiintu ay uga taxadari lahaayeen inaanay ardaydu baal marin arrintan waalidiintana waxaa la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee carruurtu yaanay la imanin wixii layska nahayey lacagtana soo siiya kaashku soo siiya caddaan qalimaanta u soo badiya haddaad doontaan weysooyin ugu soo shuba liinta iyo shaahaba laakiin moobil waa mamnuuc ardaydan oo gaadhaysa lix iyo labaatan kun shan boqol iyo siddeed iyo konton ayaa isugu jira dugsiyada sare iyo kuwa dhexe kuwaasoo ka kala socda boqol iyo koob iyo labaatan dugsi sare iyo weliba afar boqol iyo saddex dugsi dhexe waxaana sida uu sheegay agaasima abokor sannadkan waxyaabaha cusub ka mid ah iyadoo imtixaankan ay ka qayb qaadanayaan arday maxaabiis ah kuwaasoo fursad loo siiyey inay ka qayb galaan imtixaanka waxaa jira ilaa laba arday anu intaan arkay oo ah markaa arday sharciga khilaafay oo runtii iyagoo xabsiga ku jira waxbarashadoodii watay oo akhrisanayey markii ay gaadhay waktigii imtixaanka shahadigana xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaraddu ay runtii u fududeeyeen in xafiiska imtixaanaadka yimaadaan iyagoo markaa ilaaladoodii ciidankiina la socdaan ay runtii imtixaankii la fadhiisanayn ardayda halkaa ku geliyeen ujeedaduna waxay tahay maadaama waxbarashadu iyo aqoontu ay tahay sida caalamiyan la isla qaatay xuquuq qof kastaa leeyahay in qofkii sharciga khilaafa ama xabsiga ku jira ama meel kalea ku jiray aanu luminin xuquuqdiisii ahayd inuu wax barto inuu bulshada qayb ka noqdo marka runtii hawshaan xafiiska imtixaanaadka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadeynaa ardaydaasna ardayda kale la mid yihiin
waxaa kale oo agaasime axmed abukar ii sheegay inay dagaalkii ugu cuslaa kula jiraan arrintan isagoo ujeeddadana ku sheegay sidii ay u soo saari lahaayeen arday tayale islamarkaana shahaadooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa lagu kalsoonaado waxaana weeyaan runtii qishka dagaalkii ugu cuslaaba runtii wasaaraddu kula jirtaa sanadkan ujeeddaduna waxay tahay in lasoo saaro arday tayaleh oo jamhuuriyadda somalilan runtii mustaqbalkeeda waxbay ka bedeli karaa sidoo kale shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku bixinayaan inay noqdaan shahaadooyin runtii lagu kalsoonaan karo oo ardaygu jaamacad kastoo caalamka ka mida meeshuu doonaha noqotay hadhow markuu tago runtii u suurtagelin karto in waxbarashadiisa sii wato waxaana kula dardaarmaya runtii waalidka iyo ardayduba cishku wuxuu la dagaalamaa runtii mustaqbalka qofka iyo horumarkiisa waxaa la doonaya ardaygu inuu isku kalsoonaado wixii uu soo bartayna uu runtii imtixaanka ku galo mas-uuliyiinta ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in sanadkan ay sameeyeen sharci u gaara ilaalinta imtixaankan walow xilliyada qaar la sheegay inuu dibadda u soo baxo imtixaanku islamarkaana lasii helo ka hor bilowgiisa ayaa haddana wasaaradda waxbarashadu ay beenisaa jiritaanka warkaasi
warbixintaasi waxaa noo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac dhinaca kalena wariyaha v o a cabdixakiim ulul ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah ardada dugsiyada sare ee imtixaanka u fadhiisatay magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana ay ka warramayaan siday u arkaan imtixaanaadka
magacaygu waa maxamed salaamaan maxamuud haddii aan ka warramo imtixaankan somalilan ee hadda noo bilaabo sabtidii aad iyo aad buu ituu fududaa dee qof walba wuxuu soo qayban buu leeyahay marka maantana waxaan soo galnay xisaab beebarwana iyo chemistry marka insha allah birina waxaan gelinaa fysics iyo geography marka war waxaad iga warantaa imtixaankan iyo siduu idinku socdo iyo waxyaabaha rajaynaysa iyo waxyaabaha caqabadaha idinka horyimid markaad imtixaanka u fadhiisateen bal iga waran imtixaankan waxyaalaha caqabadaha naga horimaana waxaa ka mid a hadda xisaabtao kale ama fysicsoo kale layskuma ogola calculator bila calculator baa lagu geliyaa caqabaduhu aad buu yaryahay naga hor imaanayaa nimanka meesha imtixaankan aad baa laisku baarayaa iyo waa lasilaalinayaa xataa qofka shakhsigiisa caadada qof qof loo baarayaa de hadda waxyaalaha caqabadaha waxaa ka mid a naga hor imaanaya hadda buugta ingilishkaoo kale dib buu ka soo baxay oo wax yar annagoo ka dhignay baa imtixaankii noo yimi taariikhda sidoo kale jabtaro yar isagoo noo dhiman yahay baanu gelaynaa taariikhda oo maba aanu dhammaynba caqabadahaasaa ka mid naga hor imaanaya haye magaca adiga magacagaadoo ku bilaabaya bal iga warran imtixaankan aad u fadhidaan iyo bal dareenkiina ka sheekee bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weeyaan awil abakor baa laydhahaa waxaan ahay ardayda sanadkan dhammaynaysa ilaa ee fanfoorka cabdikariinow haddii la eego sida walaalkayba hore u sheegay xisaabtoo kale sintiifka lahaantii maraan socon karayn baa jirta fisigiska sidoo kale iyadoo laisku baadhayo ilaa saddex meelood laisku soo baadhayo albaabka oo askari kugu soo baadhayo jidka dhexe uu muraaqib kugu baadhayo albaabka horealbaabkaaad ka gelisayd galaaskaaga uu kugu baadhayo laba macalino labaduu ku baadhayn laba dhinac kaa baadhayn oo ku ilaalinaya marka taasi waxay keeni kartaa in xisaabta oo kale marka furfurkeedu ugu adkaado haddii aan haysan calculator sida walaalkay hore u sheegay historigoo kale laba bilood buu hadda yaallaa mee saddex bilood buu yaallaa ingilishku isna sidoo kale oo dib baa loogu celiyey manhajka waxoogaabaa ka yar khaldanaa dib baa loogu celiyey markaa fahamkiisii wuu moogtahay wuu moogtahay historiga oo kale fahamkiisu macnaha dee inaan korka ka qabanno oo kale ama wax si wacan u fahanno o kale waa nagu yara adkayd laakiin ingilishku sugada waa aqoon uun baa xelata waa inka ingilish yaqaano uun bal ka hor imtixaankan markaad qiimayseen dhallinyarada iyo niyaddooda iyo bal ka waran markaad imtixaamada ka soo baxdaan siday u eegayaan bal ka waran maxay isweydiinayaanna wallaahi marka ugu horraysa ardayda oo dhan ficil baa ku jira tartan ah oo ah inuu gobollada kale la tartamo oo ardayga galaaskala joogo la tartamo competition baa ka dhexeeya marka hadhow marka laga soo baxo waxaa la isweydiinaya war taa maxaa kaga shaqaysay taa maxaa kaga shaqaysay marka de ninkii khaldamay adhowd waxay la taxba inaan raadariyo dib loo raacayn wixii dambe uu ku mitirayaa ardaydu markaad moralkeeda eegtid si fiican bay moral ugu hayaan waa inu walba wuxuu doonayaa siduu dee scholarship u heli lahaa dadkooda uga dulqaadi lahaa caqabadaas u bixin lahayn fii kale oo jaamacadeed marka magacaya wax layaa xursaaq idlo cabdi waxaan ahay ardayda sanadka sano dugsiyeedka dugsiga sare muse yuusuf sekondary school runtii haddaan ka hadlo imtixaanaadkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu ilaahay nugu guulayana khayr badan baan ka qabnaa rajo wacan baanu ka qabnaa imtixaanaadkan haddii aan kaaga warramo maadooyin fara badan ayaa jiro adugu silibaska cusub ee la bedelay maadaama aan annagu qaadanay badankiisa waxaan guul rajo weyn ayaannu ku qabnaa inaan ku guulaysano ama annagana waxaan filanaa inaan insha allah inaan gobolada somalilan ee kombetishinka ku jira inaan kuwa ugu horreeya noqono kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a ardada dugsiyada sare ee imtixaanka u fadhiistay ee magaalada laascaanood waxay u warramayeen waryaheena v o e cabdikariim olol haatana xaggii muusiga ah balaan jaleecno codkii xamdi kuweyn
sadii dhacdiyo waayahana meel ku qoragaana codkaasi dabacsan ee xamde cabdikinaal xamde kuwiin intaa haddii aynu kaga nimaadno dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha xulka kubadda cagta dalka jarmalka ee difaacanaya koobka adduunka ayaa shalay ku guulaystay koobkii ugu horreeyey ee konfederation kaabka markii ay ka adkaadeen dalka jili oo haysta koobba ameerika ciyaar ka dhacday magaalada san bitersburg ee dalka ruushka laris standal ayaa qaybtii hore ee ciyaarta goolka qurah ee kulankaasi dheliyey kadib qalad uu sameeyey ciyaaryahan marcelo dias oo daafaca kaga ciyaara xulka kubadda cagta jili kooxda jili ayaa marar badan ku soo dhowaatay in ay barbadhac hesho hase yeeshee ma aanay u suurtagelin ciyaartii kaalinta saddexaadna xulka kubadda cagta dalka bortugal ayaa ka soo kabtay gool looga hormaray waxaana laba gool iyo hal ay kaga adkaadeen xulka mexico ayaga oo kaalinta saddexaad ka galay koobka confederation kaabka dhinaca kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta leoned jian michael olas ayaa xaqiijiyey in ciyaaryahan alexander lagasete uu labada maalmood ay soo socoto gudahood ku biiri doono naadiga arsenaal kooxda arsenaal ayaa markii hore ciyaaryahankan waxay ku dalbatay soddoniyo milyan oo geni hase yeeshee waa laga diiday waxaase la sheegay in iminka labada kooxood ay gaareen heshiis ciyaaryahankaasi uu ugu biirayo garoonka emaratis heshiiskan ayaa la sheegay inuu ku kici doono lacag konton milyan oo yuuro ah una dhiganta afartaniyo saddex dhibic sideed milyan oo geni waxaana ay noqon doontaa lacagtii ugu badneed ee kooxda arsenaal ciyaaryahan ay ku soo iibsato iyada oo ka sare mari doonta afartan iyo laba dhibic shan milyan oo geni kooxda arsenaal ee afar sano ka hor ku soo gadatay ciyaaryahan mesud ozil dhinaca kale kooxda kubadda cagta astonvilla ayaa la filayaa in maanta ay soo gebagabayso saxiixa kabtankii hore xulka kubadda cagta england john terry kadib markii heshiis uu la gaaray ninka iskale kooxdaasi tony shiah ayaa barta twitter-ka ku soo qoray farriin uu ku sheegayo in kooxda uu ku soo dhoweynayo ciyaaryahan john terry ugu dambayntiina kooxda kubadda cagta everton ayaa maanta soo gebagabayn doontaa ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda banley saxiixiisa waana ninka lagu magacaabo michael kin ciyaaryahankan ayaa la sheegay kooxda uu u kici doono shan iyo labaatan milyan oo lacagta geniga dalka ingiriiska ah mikiin oo afar labaatan jir ah ayaa caafimaad maraya maanta ka hor intaaanu si rasmi ah ugu biirin naadigaasi ka dhisan magaalada liverpool kooxda everton ayaa sidoo kalena waxay ku dhawaaqi doontaa saxiixa ciyaaryahanka xulka kubadda cagta dalka sbain ee da'doodu ka hoosayso kulaatan jirka sandro ramirez imaanshaha kiin iyo ramirez ayaa gaarsiin doona lacagta ilaa xilligan ay qarash garaysay kooxda everton sagaashan milyan oo geniga dalka ingiriiska ah xubintii cayaarahana waanaga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh axmed oo ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhowaanaynaa xasan aadan samatar iyo heestii xayaad
doorsaday shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey doorsaday shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaadii hadhibaadsada adayga igu dhaaliye xayaadii hadhibaadsada adayga igu dhaaliye dabalkaaga xadalaye adeegiyo labinjalayey sunayaasharinayadayey yeesahaa udhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka timaqaaga dhiri difashada dabaylu haddadhina u rogaya dhameerka hawdiyo addaataayun guridhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo addaataayun guridhugo adhuldaangumaridha dhuldaangumaridha dhuldaangumaridha kumaridha dhultaan kumaridha ameerka hawdiyo addaataayun guridu kuuntaan aangumarilaa aangumarilaa aangumarilaa kumarilaa dhuuntaangumarilaa
doontaan kumarilaa heestii waxase aadan samatar noogu luqeynaya xayaad ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna doornimo intaan mar kale wada kulmi doonno waa saare ciilo nuur iyo ibraahim xasan daandure iyo maxamed cabdisan dheere oo idin leh nabadgelyo
abarnabatashiida dhulkoo dhamac ku yoorura dhibacdii u hoortay oobada ka maydha abarnabatashiida dhulkoo dhamac ku yoorura uhoortay oobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaa dhararaan sidaatay dhugashaad ku roontay dhararaan sidaatay dhugashaad ku roontay ilowyahanka gidahayey inta loogu dowgalayey ureeri cashaqayey dacwayeygu kamaraye